ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين باب هذا كان باب واي في من سن سنة حسنة أو سيئة هذا كان باب باب واي في من قف fiigiis ayuu sunno u yahay qofkaasoo sanna jideeyey sunnatan xasanatan jid wanaagsan qof ki jideeyey baabkiisii ayuu u baab yahay ow sayi'atan jid xun qofkii muslimka u jideeyey ayay sunno u tahay waxaa waaye baabkan waxau ka sheekaynaa mas'alo oo diinta islaamku wixii wanaaga ee aan hore loo aqaanin laakiin wanaagsan oo thawaab iyo khayraad laga helaayo ninkii ayadoon hore loo aqaanin dadka tusiya qofkaasu waxa uu helayo ama ninkii wax xumaan ah ee aan hore loo aqoonin jideeye oo dadka jid cusub u furo labadaas ayaa baabkan uu ka hadlaya marka shareecadda islaamka marka wax ma la jiday karaa ma la dhihi karaa maarata wax cusub ayaa la jideeyey oon hore u jirin waxaan hore u jirin ayaa la jideeyey ilan hadda xadiidkan baab dhana waxau ka dhigay in qofka widda cusub oo wanaag ah qofkii dad u jideeyey wadda xun qofkii dad u jideeyey dadka bini aadamka waa la ogyahay bidca waxaa la yidhaahdaa in allaale intii aasan nabigayna calayhi salaatu wasalaam xilligiisii aan soo gaarin ama waxaa bidco luqada carabiga lagu yidhaahdaa waxa qofku asaga ou ikhtiraacday ee uusan meel uga daysahayn marka diin hadii laga hadlaayo diintan islaamka waa kaamil ilahay markuu qur-aankiisa ku yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diinan diinta waa la kaamil yeelay diintan islaamka marka wax ma lagu jiday karo ee macnaha marka maxaa loo dan leeyahay qofkan waxba uu jideeyey maxaa laga wadaa waxaa waaye shay wanaaga ee aan aayadda qur-aanka sheegin xadiidkuna sheegin laakiin la og yahay haddii la sameeyo inay ummadda u fiican tahay inay shaygaan haddii la sameeyo nicmo laga helaahoo khayraad laga helaa marka diinta islaamka marka hore ayay khayrka caam yeeshay oo ilaaha qur-aanka wuxuu ku yidhi wafcalu lkhayra lacalakum tufciluuna lacalakum tuflixuuna khayr sameeya maadaama khayr sameeya lagu yidhi ah khayrka wuxuu geli karaa inti la sheegay iyo wix aan laguu sheegin waxaan hadda ognahay kitaabadan la qoray ee caalamul islaami maanta looga nacfihaayo hal xaba kama qoreen xilliga nabiga axaadiidta nabiga iyo kitaabadan lagu nacfihaayo ama fiqiga ama kitaabadan xagga luqada oo dhan ma aysan qoreen waqtiga nabiga ninka carabi carabi ku hadlaya ninka cajami af cajamkiisa ku hadlaya laakiin inta af carabi la qoro ficil iyo faacil iyo mafcuul ficilku inuu maal iyo mudaaric iyo maaratay amar kale yahay maaratay mafcuulku inuu maaratay yahay marfuuc yahay inuu majzuum yahay xarafka loogu dhawaaqaayo xarafka mutasilka iyo xarafka munqadica see lagu kala aqoonsanaayo luqada carabiga dadkay markaas ku dhasheen saliiqanay u yaqiin macnaa waxaa waaye ayadoo siiban macnaa afahaanay isaga dhasheenba waa ku barteen laakiin qofkii diinta islaamka inuu bartan rabo awalna luqada carabiga u dhalan muxuu ku qasban yahay marka inuu luqadii carabiga habka loogu dhaqaa dhawaaqaayay inuu dadka carabtaa ka barto dadka carabtaa marka qofkii saa lagu bari karaa ilaan qofkii diinta islaamka u soo galay inuu barto una rabaa qur-aankii iyo axaadiistii nabigana carabigay ku sugan yihiin qofki marka maxay ma yaqaano af carabina uma dhalan macnaheedu marka waxaa waaye haddaadan carabi u dhalan mahaada joog maa qofka la dhaha sow marka qur-aankii ku baraha marka waa in la helaa in qawaacid la sameeya oo la yidhaahdo ficilkaas aad ku dhawaaqayso saasaa loogu dhawaaqaa haddau maal yahay haddau mudaaric yaha saasaa loogu dhawaaqaa haddau mafcuul yaha saasaa loogu dhawaaqaa qofka marka waa inuu helaa tix la raaca waxaa dhacda marka axaadiisii nabiga haddii nin walba saxaabiga sow nabiga uga maqlay asna ninka u sheega isaga sheego ee shibla kale yidhaahdo wax aan la qorin dadkan axaadiista nabiga ka maqleen ee la joogeen cimrigood waa dhammaana maalmay joogayaan maalinkay dadkaan dhintaan kuwa ka maqleen qof walba sow nabigu uga maqlay ma u qaaday oo ma u sheegay mase qaarkood dadka qabashada hadalka waa ku kala duwan yihiin waa lagu kala duwan yahay maxaa imaan karta marka in ikhtilaaf badan yimaado marka marka uu leeyahay cumar bin cabdilcaziiz ninka la yidhaha mansuur oo kuwa caayo ee uu leeyahay waxaan rabaa inaad qortiin kitaabada xadiidka nabiga ibnu shahab zuhri yaa kamid ah nimanka u qoray ibnu shahab zuhri iyo cumar bin cabdilcaziiz isku zaman ahaan isku waktigay dhasheen markaasu wuxuu yihi waxaan kaa rabaa how yihi inaad axaadiista nabiga qortid markaasu wuxuu ku yihi waad ogta how yihi nabiga inuu nahiyeyey in xadiidkiisa la qoro markaasuu yihi waxaan kuu sheegaa how maalin ayaa imaan doonta wy oo aan la aqbalaynin sidaasaa diinta islaamku qabtaa ilaa in lagu yidhaahdo u yidhi yaa nabiga kasoo wariya iisheeg marka waxay u baahanta u yidhi in arrinta nabiga loo tiirihaayo la sugo oo hadda la qoro saasaa waxaa keentay in la qoro culamadii salafu saalix taabiciintii matalan qaybtooda waa diidi jireen in xadiidka nabiga la qoro qaarkood waxay u arkaan karaahi qaarna waxay u arkaan xaaraan waxay ku leeyihin xadiidka nabiga maa la qoraa see loo qoraa laakiin annaga maanta joogno maxaan u aragnaa haddaan maanta kitaabkan la qori lahayn xadiidkan waa bukhaari xadiidkan waa saxiixu muslim seen ku kala aqoonsan lahayn diinta saxiixeeda waxaan ku dhaaran karnaa bukhaari iyo imaamu muslim shaafici imaamu maalik axmed bin xambal nimanka maanta ama a'imada la yidhaahdo fuqahada ama a'imada lix umhaatu sitiga mid kamida oo nabi maxamed arka ma jiro oo nolol kusoo gaari xataa aabihiis hooyadiis ma aysan arkin midka ugu da-weynayo ma uusan arkin nabiga sooma gaari marka maxaa mahay soomaala marka see marka loo leeyahay xadiidkaa nabiga saxiixa u noqdo xadiidka nabiga saxiix noqdo xadiisyada xadiidka bukhaariga u saxiixsan iyo xadiis saxiix muslim u saxiixsan xaggeen ka keenay maadaama ayaga aysan arkin nabiga waxaan ka keenay hab la sameeyo leeyahay sanad oo abtirsi leeyahay macnaa waxa loo tiirshay yaa loo tiiriyo masaladan masaladan waxaa loo tiiriyey sheekh hebel sheekh hebel waxa uu sheegay sheekh hebel markaasaa mararka qaarkood waxaa leeyahay ninkan imaamu bukhaari shiiqiisi ee uu ka wariyey ee la dhihi jiray cabdullahi bin yuusuf horta imaam bukhaari asag isku wakti ma ahayn cabdullaahi bin yuusuf yow arda u ahay imaam maalik oo ardaygiisi ahay imaam maalik ardagii ardadiisi ma kamid ahay waa in la qoraa isku zaman ma ahaayeen wax ma ka dhegaysay axaadiis ma ka bara jirin imaamu maalik yaa sheikh u ahay imaamu naafica u ahay naaficiya asaga horta may soo gaareen waa in taariikhda la qoraa waa in la ogaadaa marka waxaa la sameeyey sanad waxa la yidhaha waxaa la yidhi naaficiya asagana sheikh u ahay cabdullaahi bin cumar markaas maxaa la ogaaha cabdullahi bin cumar nabiga oo arkay intaanu marka xadiidkay wariyeen waa wada saxiix bukhaari waa nin la yaqaano dhowr sile shiikiisa cabdullaahi bin yuusuf ou ahay shiikiisa kale waxau ahay imaam maalik ou ahay shiikiisa kale waxau ahay imaamu naafic shiikiisa kale waxau ahay cabdullaahi bin cumar nabigou ka wariyey marka maxaa loo aqoonsaday xadiidkii sanadkiisi inuu si fiican loogu abtirshay haddaan abtirsiga aan la keeni lahayn ila nabiga waxa waaye ma uusan dhihin aniga xadiidkayga hala qoree qof waliba say nabiga uga maqashay hadii loo sheego diinta islaamka xataa waa dhumi lahayd tajwiidkan oo quraada maanta ay akrinayso nabiga qiraa'o ou soo wariyey ou yidhi qiraa'adaas keliyaha lagu akriyaa mid kale ma ku banaano ma lahaayo waxa waaye asxaabta markay u yimideen toddoba qiro u sheega in qur-aankan lagu soo dejiya toddoba xaraf asxaabtii laftooda waatay iskhilaafeen oo cuhmaan bin cafaan inta loo yimida la yidhi ka gaar muslimiinta inay islaayaan ay ku dhow yihiin maxaa yeelay nimankii shaam ka yimide iyo nimankii ciraaq ka yimide aa laga yaabaa inay hal duulaan isugu tagaan marka tilmiidka cabdullahi bin mascuud wax ka soo bartay iyo tilmiidkii zayd bin thaabit wax ka soo bartay isku qiraa'o maaha labadaana laba saxaabiyo nabiga kasoo wada qaadeen waxaa dhici karta marka in qur-aanka lagu dagaalo cuhmaan waa ku kitaabka qoro cuhmaan inuu kitaabkan qoro waa bidco maxaa yeele kitaabka nabiga ma uuta jamciyo kitaab qur-aana ma uusa samayn in kitaabkan qur-aanka suuratu faatax u korayso albakra ay ku xogto alcimra ay ku xogto annisa ay ku xogto xadiid saas u sheegaayo oo saas dhahaayo nabiga wuxuu yihi saan qur-aanka la isugu xojiyo ma jiro maxay ku timid marka ijtihaadka asxaabta iyo culamada ku timid ala marka waxaa waaye dadaalkan culammadu ay dadaaleen ee hadda qur-aankan aan akrisanayno ee ninkan ou akrihaayo albakro alcimro inuu ku xojiyo annise ku xojiyo nabiga lagama soo guurin saas inay loo sameeyo maxaa yeelay nabiga xadiidka ou ku guurihaayo ninka la yidhaha xudayfa bin yamaan wuxuu lehay nabigaan habeen ku daba dukaday markaasaa waxaa islahay uri nabiga balcawada boqol koo ayadoo ku dukan doonaa nabiga waxau bilaaba albakr maxaa islahay uri boqol koo dukanaa albakru dhameeyow albakri mugou dhameeyey nabiga suurata anniso bilaaba haddana annisa mugou dhameeyey suurata alcimro bilaabay sida xadiidka ku cad haddii la yidhaha qowlka nabiga laga soo guuriya xadiidka saana saxiix ku cad muslimiintana maxay sameeyeen in albakre suurad u horeyso alcimro ay ku xogto maarata anniso ay ku xogto waa ijtihaad ay dadkan sameeyeen marka haddii la yidhaahdo diinta islaamka qof dadkan waxba kuma soo ziyaadin laakiin wixii sunnooyina ama khayraada oo kala tagsanaay ee iisu keenan jid ka dhigay fuqahada mugalilea waxbay sameeyeen xadiidka axkaamta ku saabsan iyo xadiidka caqiidada ku saabsan iyo xadiidka qisada ku saabsan ay kala qaadeen markaasay axaadiisii axkaamta ku saabsanaa baabulwuduua lagu gelshinta weyse ku saabsanee baabulnawaaqidulwudu waxaa lagu gelshinta weysada burinaysa baabulxayd waxaa lagu gelshinta axaadiis xayd ku taabsanee waxaa suuro gasho labadan xadiis ee midna wuduua kusoo arooray midna xaydka kusoo arooray in isku hal maalin nabiga laga mado maqlo adiga muga haddii lagu yidhaha kala saaro waa ku dhibtoolaha qofka caadiga culimmadii marka baabay u kala yeeshay laakiin nabiga ma uusan dhihin kitaab la yidhaahdo kitaabu salaa kitaab la yidhahdo kitaabu siyaam kitaab la yidhahdo kitaabu maaragtay zakaad hala sameeya nabi maxamed ma uusan dhihin yaa sameeyey marka culimmadana sameysay ma dhahna culimmadan kulligood waa dambaabeen muga diinta islaamka wax kusoo ziyaadiyeen waxba kuma soo ziyaadin diintan laakiin waxay jiray kugu nidaamiyeen nabiga marka uu leeyahay marka ninkii jid wanaagsan ummadda u jideeya dadkan jidkan wanaagsan ay noo sameeyeen ma la mahdiye mase lama mahdi waa la mahdiye marka kii xumaan sameeya isagana ee jid xun muslimiinta u sameeyana isagana sidoo kale waa waa lagu khasaare waxa waaye isagana musiibow keeno waxa waaye cid dembigiisa la imaana intii ku raacday xumaantana dembigooda haddana sidoo kale isaga qaada oo waxa waaye dembiga kuwaas loo dhigoo kale isagana loo dhiga marka dhinaca laga fiiraha waa dhinacaas laakiin waxaad u qabtaa maanta in inta xarbi yimiday aan haddana xadiidkan man sanna sunatan xasanatan iyo xadiidkii ahaa kullu lalaalatin bidca kullu bidcatin lalaala in laysdhex gelsho qofku marka marka uu rabo xumaana ee dad inuu caayo rabana waxuu kuu daliishanaya waxaan bidcawa waxuu ka tegaa wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuuna khayr sameeya mithaal haddaan kasoo qaadno nabiga calayhi salaatu wasalaam in la ammaano iyo in la karaameeyo qur-aankay kusoo aroortay nabigana xadiis wuxuu ku yidhi aniga higu xadgudbine jamaaca marka jamaaco kale inay cayda iyadoo rabto ee waxay u daliishanaya markau ninkaa nabiga ammaani tago adigu waa ku xadgudubta ulajeeda gaaraa laga leeya waa kelimad xaq ahoo ulajeeda beena laga leeyahy kana waxaa laga yaabaa inuu isaguna dhinac kale aado oo isaguna yidhaahdo adna diintaad inkiraysaa nabiga in la karaameeya diidaysaa waxaad u qabtaa xarbii diinta kusoo baxa ilaa hadda la gaaro mararka qaarkood dad masaajid iskula dukana qof waxaa laga yaabaa inuu ataxiyaadkii soo gelsho allahuma salli calaa sayidina maxamedin maalin walbay kuwa imaha su-aashaas markaas ila xaaraan waa inaad tira sayidina maxamedin nabiga ha dhihin maxaan dhahaa allahuma salli calaa maxamedin dheh lafdigaa saas soo arooray xaaraan waa sayidina adaa ku ziyaada wa maca dalika ninka saas ku dhahaa nabiga inuu yiri ana sayidi waladi aadama waa qarsan yahay oo marka haddaan idhaahdo allahuma salli calaa rasuulika maxamedin iyo inaan idha allahuma salli calaa nabiyika maxamedin iyo allahuma salli calaa sayidina maxamedin maxaa farqiga u dhexeeyo ilaan nabiga wixii ilahay ku tilmaama len ku tilmaama waxuu naftiisa ku tilmaamaan ku tilmaamay haddaan idha allahuma salli calaa rasuulika maxamedin rasuulnimadii ilahay ku tilmaamaan maxamedka kasoo hormarshay marka macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo lafdigii nabiga kasoo aroora waxaan ahayn waa lagu dambaaba inaan maxaa ima hayso ninka yidha allahuma salli calaa nabiyika waa dambaaba adigan maxaa yeele nabiga afkiisa nabi lagama maqli marka uu kusalihaayo nabiga markaa nabiga laga maqla adaa ku ziyaajay waxaad u qabtaa diinta marka in xarbi laga dhigaa oo mararka qaarkood la leeyahay dad masaajid ku dukaa loo imaana markaasa la adiga saan aad yeelaysa xaaraan waa ma la yeeli karo muslimiinta waxaad u qabtaa in xarbi ou noqday mana aha wanaag wixii ah muslimiinta waa qaada jireen waxaa la ogyahay nabiga sayid maadaama isagoo naftiisa ku tilmaamay wasfi nabiga ou leeyahay wa wasfi nabiga ou leeyahay haddaan aniga soo qaado kan kale maxaan u dhim nabiga mararka qaarkood waxaad kaysa khudbadii lagu akrihaya allahuma salli calaa sayidina maxamedin qaa'id lmursaliina wa imaam lmuxajaliina waa sifooyin oo nabiga kusoo arooray ma waxaan dhahnaa ninkaan oo dhan waa dambaabay maxaa yeelay nabiga calay slat salaam xadiidkay kusoo aroortay xadiidan aan laguma sheegi karo waxaad u qabtaa xarbigan muslimiinta dhex yaallo allah naga yasiro waxaad u qabtaa inaan la dhex gelin waa ku taliha qof haddaad ka maqashiina waktigaan la iska dhumin maxaa yeelay qofkaan wuxuu kugula dagaalama shay gaara waxaa mararka qaarkood dhacayso nimaa masaajid laga adimay markaasa waxaa la yidha ashhadu an laa ilaha ashhadu anna maxamad rasuulullah nacam o rasaal ma hadhihin xaaraan waay nacam inaa ku tiraa waa xaaraan laa ilaha illa allah haddaan maqla nacam ma dhihi karo xaaraan waay maxaan dhahaa laa ilaha illa allah bes dheh nacama ku dari ninkan maxaa waa dembiga oo galo oo maanta lile xaaraamaad la timi macnaha waxaad u qabtaa diinta islaamka in muslimiintii maanta xarbi dadkii muslimiinta inta wax loo sheegi lahay keliya qofkiiba inuu ku mashquulay sheekan ma banaan tahay mase kan ma banaan dadka dhan xujo wuxuu ka dhigay diinta dhan waxaa laga dhigtay kan ma banaan tahay mase ma banaan marka waxa waaye waxaasoo kale hala iska dhaafo nabiga wuxuu leyahy alay slat slaam waxa waaye inaan diinta dhexdeeda lagu dagaalamin ayuu nagala dardaarmay wuxuu yihi diinta dhexdeeda ha ku dagaalamina walaa yadrib bacdukum riqaaba bacdan qaarkii yowsan qaarka kale qoorta ka tumin oo macnaha ninkan waa xun yahay kan waa yeela maxaa kuu dhiman nin muslim hadooba aad tidhaahdo ninkan gaal waa hadaa tidhah inaad qoortaad ka goyso maxaa yeele dilkiisi aad banays ninkaan caqiida male mar hadaa tirin macnihiisu marka maxay taha muslin ma aha waay muslin ma aha marka hadaa tirine dilkiisaa banaan wa adoo qoorta ka goyn ninka maxaa dhaantaa macnaa waxaad u qabtaa xarbi aan dhaweyn inuu yahay وقال قال الله تعالى وحو إلهي قرآن كيسا كيري والذين دولكي يقولون يراهدين ربنا ربك إنو هب لنا النوهبي من أزواجنا زوجيالكين النوهبي وذرياتنا ذرياتكين النوهبي قرة أعين حال أيهين كوا الشيء نوي كوا بيسيزي واجعلنا إله النغيال إماما كوا هقامية يالا إله النغيال للمتقين كوا متقين تا كوا هقامية إله النغيال مؤمنين تحسي كدو عشتا in muuminiintu is horkacdo oo kuwa taqyaalka kuwa kale israacaan laakiin in maaragtay dhibaatada dhinac kala laado ma laga fiican yahay qaala tacaala ilahay aad kale wuxuu ku yidhi wajacalnaahum waxaan ka yeelnay kuwa diinta islaamka ku camal falay ee taqiyiinta ahee dhowrsaday ilahay waxau waxaan ka yeelnay owra a'imatan imaamyaalaan ka yeelnay yahduuna biamrina oo amarkayna ama shareecadayna dadka ku hogaamihaya shareecadayna dadka ku hogaamihaya marka diinta xarbi ma aha marka سورة أنبياء كسار رأتي الحديث الأول حديث كوبات مروي وايكيل وريل عن أبي عمرو نك لو كن يا أبي عمرو يا لغوري جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يا لغوري جرير بن عبد الله waxau ka mid ah asxaabta nabiga ee gadaalka soo islaantay oo saddexdii sano u dambeeyey dadka soo islaamay haddana mararka qaarkood meelaha waaweyn darajaad kaa gaaray dadkii nabiga inta laasimeen darajaadka gaaray ninkan waxau ka mid ahay ninkii nabiga markau soo islaamayay lagula bayactamay wanusxi cala maaragtay likulli muslimin in muslimiinta uu naseexeeyo maxaa yeele nabiga wuxuu yihi markaan soo islaamayo ayuu wuxuu ugula bayactamo u yihi inaan muslimiinta u naseexeeyo olin qof walbaba meeshay ku fiican tahay ayuu nabiga amraya baycadu waxa waaye dhowr meelay u kala baxdaa marna bayca caama ha jirto marna bayca khaas ha jirto baycadan marka khaas waa ninkaan inuu muslimiinta u naseexeeyo lagula bayactamo waana fulshay maxaa yeele waxaa kamid ahay sida muslimiintu ay soo sheegeen oo maarata kitaabada ay soo wariyeen nin wakiilkiisaa u dirsaday asaguna faras iisoo iibi faraskiio waxa ugu keenay saddex boqoloo dirham faraskiioo fiirsho qiimadiisiisa u fiican yahay markaasu wuxuu yidhi faraskan wuxuu ku fiicnaa lahaa afar boqoloo dirham in laga dhigo maxaa yeele qofkan uusan aqaanin faraskiisa qiimihiisa markaasow haddana wuxuu ku yidhi nin ho maiga siinaya faraskan afar boqoloo dirham waa kaa siinaya ninka leen waa nin baahane awal saddex boqol nin boqol loogu daray wax weyn waayo waa sii haddana fiirsho wuxuu yidhi faraskan qiimada maanta uu leeyahay wuxuu ila istaagay loo shan boqol in laga dhigo waa sii wadiye lix boqol in laga dhigo waa sii wadiye asagaa beec isku sii ziyaadiha waa asagii la raba inuu beec yidhaha ma iga dhime wuxuu aaminay qofkaan maan qayaanaha wer faraskiisu waa qiimo badan yahay sideed boqol oo sideed boqol oo dirham uu ka siiy sideed boqol maxay tahay qofka muslimkaa wuxuu yidhi ma yaqaano uri faraskiisa qiimihiisa intuu qiimo istaahilan ka siiha ma uusan dhihin aniga saddex boqol ugu soo galaa suuqan sideed boqol ka siisana hadda muslimiinta waxaa laga yabaa in isqayaanaan oo yidhahan kan wax maba ogee intaan aan suuqaan kasii gadaha ninkan maxuu yidhi aniga khasaaraha igu ahaato laakiin walaalkay muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in aan ugu naseexaya marka ninkaas saasuu ahay nin asxaabta dadka dadka ugu fiican uu kamid ahay radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqday qaala ninkan wuxuu yihi jariire kunnaa waxaan ahayna uu yidhi fii sadri nahaari maalinta qaybteeda hore ayaan waxaan ahayna yidhi cinda rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulkaan ag joognow maalin ayaan barqada hore waktiga hore ayaan nabiga la joognowna fa jaa-ahu nabiga waxaa u yimiday qowmun qowm ayaa u yimiday curaatun qaaqaawan mujtaabiyan namaara oo maarata nimaara oo xiran mujtaabiya ku duuduuban annimaara waxaa waaye maqaar ayay hugan yihiin waa geedka loo yaqaan reerbaadiyo dhulkayna waxaa laga yahaha dhugi waa dadka markay ka dhammaadaan marada ayaa waxaa la sameeyaa maqaarka ariga a inta la maarata sameeyo la magdeeyo a biyo la sameynaa qofka duubana marka dad inta hantidii ka dhamaatay maqaar soo qaateen dharkii xataa ku yaraaday markaasay nabiga u yimideen mugay u yimaadeen awil cabaa'ati ama go-yaal ninka hal go- keliya wataa waxuu hoos ka duubta xataa male halkii go-ow keliyiis wataa waxuu kor ka qaata male qamiis male waa ka wada cadatan mutaqalidiya suuf siyuf siyafyaalkoodana wada garwaaxiidsan garwaaxid waa taqaana seeftiyaa gal ahaan qoorta ugu jirto marka caamatuhum intooda badanna min mullarin qabiilka reer mullari ahayn bal kulluhum min mullarin waxaaba la dhihi karaa dhammaantoodaaba reer mullar ahay fatamacara waxaa isbedelay wajhu rasuulillahi sala ly slam fatamacara waa gadoomay waa wejigii nabiga ayaa gadoomay limaa lisababi limaa waxuu la gadoomay ra'aa bihim min alfaaqati waxuu ku arkay nabiga oo dadkan gaaja nabiga wuxuu dareemay dadkan dhibaatada haysato wejigiisa dhammaay ayaa muruga ula gadoomay fadakala nabiga waa galay uma kharaja waa soo galay waa soo baxiyay nabiga guriga galay waa soo naqay macnaha murugta hayso waxa waaye waa fadhiisan waaye guriga gala waa soo noqday mugaasoo fa amara bilaalan nabiga bilaalow amray faadana bilaal salaadiyo adimay wa aqaama salaadiyaa la aqimay oo waxaa waaye salaadan horuu jirino asalaatu jaamica muslimiinta laysugu yimaadaa le markaa salaadii la adimay fas'allah nabiga waa dushiyey uma mugaas kabacdi khadaba waa khudbeeyey dadkii ayuu nabiga u khudbeeyey waxaa la yidhahdaa salaad waajibana waa aheeday oo marka waxaa la soo dhawaayay duhuraa soo dhawaayay ama waxaa waaye salaadan caadiga ka dhigo waa mid lasu muslimiinta laysugu wacaayo miday rabtaa naqatee faqaala nabiga wuxuu yidhi ayuha nnaas dadow ittaqu llaha ilaahay ka baqa rabbakum rabbigiina ka baqa alladii kii ka baqa khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxidatin hal naf ahoo keliya ilaahay idinka abuuray ka baqa waa suuratu nisaa aayadda uga horeyso bilowgaa uu nabiga akhriyey ilaa dhammaadkeeda ilaah uu ka gaarsiiyey nabiga in allaha ilaahay kaana calaykum raqiiban ilaahay kii idin maaragtay ilaalihayo waa oo waxa aad samaynaysiin falka iyo waxa aad samaynaysiin rabbi kii u jeeda waa waxba kama qarsoona والاية الاخرى اية كلنا نبي واخرية التي في اخر الحشر سورة حشر آية قداشة كجرتنا واخرية او ايانا تقوى كتسيسو هذا يا ايها الذين امنوا يا ايها هوي الذين دولكي امنوا ايمانك لي مدو اتقوا الله الهي كبغى والتنظر هفيرسو نفس نفو هفيرسو ما شيء هفيرسو قدمت لغد نفط وحي بري هرمر سايسو نفو البابا ما انت هسكا الاليسو nabiga markaas wuxuu yihi tasadaqa waa wuxuu yihi ha sadaqaysto rajulun nin ha sadaqaysto min dinaarihi dinaarkiisa ha sadaqaysto min dirhamihi maaragtay dirhamkiisa ha sadaqaysto min thawbihi dinaar iyo dirham waa kala bedelan yihiin dinaarku dirhamka waa ka qiimo badan yahay maxaa yeele tobanki dinaar ee dirham ayaa hal dinaar la-eg min thawbihi maradiisa min saaci burihi maaragtay hal suus oo bur ah nin ha sidaqayso min saaci tamrihi timirtiisa hal suus ha ka sidaqayso xataa qaala nabiga uu ka yidhaahdo walow bishiqi tamratin qofkii aan xataa wax kala heli karin timir jeexeed ha sidaqaysto qofkii aan waxba kala heli karin timir jeexeed ha sidaqaysto fa jaa waa yimiday dadka macnaha waxaa hadalka waa xadiirku waa taqdiim iyo taqdiirahu leeyaho waa waxbaa kala hormaray nabiga wuxuu yidhi dadka wuxuu ku dhiirigeliyey war wax sidaqaysta kii dirham sidaqaysan karo kii diinaar sidaqaysan karo kii mara sidaqaysan karo kii suus bara sidaqaysan karo kii timir sidaqaysanaayo kii ha awoodi waayo xataa timir jeexeeda keeno nin walba wuxuu heli karaa sidaqaysto marka nabiga marka waa saxaabtii saas ugu dhiirigeliyey fa jaa-a waa yimiday rajulun nin ayaa yimiday oo min al ansaari ninkaasoo qabiilka reer ansaar ka mid a bisuratin wuxuu la yimiday timir ayuu la yimiday oo kaadad maaragtay sigto kafuhu cadaacashiisa tacjizu canha ay gacantiisa aysan qaadi karin timarow gacanta ku sidaa waayo marka ninkaasu intaasuu siday marka waxaa riwaayo kala hada bal qalcadashad waaba qaadi weysaba uma tataabaca annaasu dadkiyaa isu soo raacay nin walba wuxuu heli karo keena xataa ra-aytu ilaa aan aniga wuxuu uri jariir bin cabdillah aan ka arko uri kowmayni laba cantoob com waxaa la idhahdaa meel wax la dhoobo laba buur laba buurood oo nin walba midkii wixii cuntaana meelaa la dhigay wixii kaleetoodoo lacag iyo alaabana meelaa la dhigay ilaa aan ka arko uri laba buur oo maarata sadaqaho la keenay oo min dacaamin iyo wathyaabin qaybuna waa cunto qaybuna waa dhar xataa intii ra-aytu aan ka arko uri jariirkaana wajha rasuulillahi sala ly slama nabiga wejigiisa aan ka arko uri yatahallalu isagoo if ifaag kaanahu waaba isagoo mudhanatan maaragtay nabiga wejigiisi isagoo hadda soo subkaday nabiga hadda marka hore xanaaqsanay ma ahine wejigiisi waaba fililaacay maxaa nabiga caadadiisa waxay aheeday haddii nabiga wax bishaara uu helo asxaabtu ata ku jari kusoo marnay maalig kacbi ibnu maalik waataan kusoo marno nabiga wejigiisi waaba ifi jaray iyadoo la moodow yidhi inuu qayb oo dayaxa kamida u yahay maaa nabiga marka bishaarayso marka wuxuu yiri ninkaan waxaa arko weri nabiga wejigiisa oo iftiinayo aada u qabto weri inuu hadda saliid soo marsaday faqaala rasuululahi sal ly slam rasuulka maga xadiidkan akhriyay man sanna qofkii jideeya fil islaami diinta islaamka sunnatan xasanatan jid fiican ninkii muslimiinta ku jideeya falahu ninkaas wuxuu leeyahay ajruhaa ay ajra sadaqate sadaqadaas ou jideeyey ajirkeedi iyo wa ajru man qof ajirkiisa camila bihaa ayadaasoo kale sameeyey min bacdihi qofkii ninkaas iyo ku daysaday intii oo kale oo sadaqaad sameeyena waa leeyahay min gayri an yanqusa ayadoon laga nusqaaminaynin min ujuurihim dadkii ku raacayna ajirkooda wax laga dhimi maayo dadkii ku raacay ayagoo ajirkoodii la siiyey ayaa ninkii wax jideeyana dadkaas ku raacay ajirkay heleen oo kale aa loo dhigaa maadaama isaga uu sabab u ahay waman sanna ninkii sideeyey min ujuurihim shay-an maaragtay waman sanna ninkii jideeyey fil islaami islaamka sunnatan sayi'atan jid wanaagsan oo xun ninkii muslimiinta ubil u bilaabana kaana waxaa ahaaday calayhi wisruhaa xumaantaas ou sameeyey dembigeeda ahaaday wa wisru man qof dembigiisa haddana ahaaday camila bihaa qofkii xumaantaas oo kala sameeyana waa uu ahaatay min bacdihi min gayri an yanqusa ayadoon laga nusqaaminin min awsaarihim shay-un dadkaasna xumaantooda lagama nusqaamin waxaad taqaaniin hadda oo hadda kulligiin aad oo ogtihiin yurub waxaa dhacday waxyaabo badan oo xunaa la sameeya dadaa waxay bilaabeen hadda inay ama arooskii ama wax lamid ahay gaaladii inta lagu daysado aniga intaan aan arka waxaa kamid a ayadoo canada wax lamida laga samaynaayo ninkii iyo naagti arooska ahay aa inta dhexda lasoo istaajiya waxaa leeyahay kaala idinka cayaarti noo bilaaba dadku waa dheeli lahaayeene kaala idinka cayaarti noo bilaaba ayagaaba fura naqda marka waxaan wax jiri jira maaha caalam islaami lagama qabo dalkaynana lagama aqaanin laakiin hadda kolley dadkaanu maxay ku daysadeen jid xunoo la jideeyo wa markaasay hadda waxay gaartay gabarti beriga la aroosi taga waxay ku leedahay haye marka aniga hool ma laygeeyaha dadka dhan ma isiirsaha marka qofkii markii noo bilaabay xumaantaas soo muslimiinta jid xun uma bilaabin jid xun ninkaan u bilaabay maxaa yeele ummadiyo fasaad u bilaabay kii marka khayr bilaaba waa ka daba qaylihayna waxaan waxaan diinta ma qabi jirin kii xumaantaan sameeyena qof beriga sheeg sheegaa arki maysid shibaa looga yaallaa waxaa la asigaa dembigiisa qabo waa in la sheeg sheega maayo nabiga baa sheegay wuxuu yidhi ninkii jid xun muslimiinta u jideeya dembigeeda u leeyahay inta ku raacdana dembigeeda u leeyahay inta ku raacdana dembigeeda u leeyahay maxaa yeele waxaan hore u jiri jirin ee xumaana ninkii muslimiinta u keena inta ku raacdana sidoo kale waa marka khayrka sidaasay tahay macnuhu marka ma aha qofkan inuu diin keenay marka laleeyahay qofkaa khayr jidayhay dadaa laga yaaba in xadiidkan inkiraan ayagoo isleh bidca iska ilaalaysin waxa waaye ma aha bidco markii la warsaday imaam axmed bin xambal oo weydiiyey imaam shaafici wuxuu imaam shaafici ku jawaabay waxaad bidco laydhaha waxaan diinta islaamka asal ku lahay shay diinta islaamka asal ku lahay in qof muslima loo kaalmay asal waa lahay nabiga hadda marka midaan muxuu sameeyey in awal la sadaqaysana asal ay hele laakiin nabiga muxuu ku daray in muslimiinti dad dhibaataysan in wax loo yabooho ama loo qaaraanto soomaaliga sadaan ku sheegno qaaraan soo maaha ilaan qof walba waxa u qaaraantay koo timirow keene koo marow keene waa la qaaraana qaaraankan marka yaa bilaabay nabagaynaa bilaabay in dhibaato lasu sameeyo hadda qaraabada mararka qaarkood ama dadka darsaanka ah waxbaa la qaraamana qofaa dhibaataysan qofaa dayn galay qofaa dadka isugu waca markaasuu le hebel hebel waa dhibaataysan yahay haye maxaan samaynaa aniga intaasaan bilaabay inta qofooda ku raacdo qofkan wale khayr ma bilaabin muddo marka waxaa waaye qaaraanku marka meelahaasoo kale u gala waxaa xumaan hadday yihiin ay dhinac kale aadaya ma aha marka dadka in la yidhaahdo wax walbo la sameeye marka ulajeedaa laga leeyahay hebelaa laga leeyahay waxaa la fiirshaa shayga miisaankiisa shareecadda dadkan waxa ay sameeyeen ma shay shareecadii munkar ahaa oy nacab tahay mase shay shareecadii asal ku leh oo macruufa waa shay diinta islaamka kamida ee macruufa hadduu yahay waxaad walaalkaa ku weerarta waa gardaha hadduu shaygu munkar yahana hadda waxaad fiirinaysid shayga sii socodkiisa awalooba munkaraha inaad celisaa lagaa rabaa inuu munkar in la celiya laga rabaa rawaahu muslim imaam muslim ayaa xadiidka wariyey qowluhu mujtaabiya namare nimaare waxaa waaye biljimi wa bacda alalifi baa-un muwaxidatun waxaa waaye in kelimada jiin lagu dhawaaqo mujtaabiyan nimaare oo saas loogu dhawaaqo annimaaru jamcu namiratin waaye waxaa waaye mara yar oo go-ah oo ama suufa ama ka samaysano oo waxyaaba gaagaaban oo mujtabaa mujtaabaa waxaa laga wadaa muta mujtaabiha waa niman hugan waa hugan yihiin ay laabisayhaa waxaa waaye ayadaas ayay hugan yihiin oo qad khaliquuhaa fii ru'uusihim maradya inti isku laabeen madaxa soo gashteen waa maraxta jirka kale gaarta maaha qoortaasay kasoo xirteen awil joobi joobka waxaa waaye qidca yar oo lasoo gooyo mara ah keliyahay dadka haystaan wa minhu qowluhu tacaala wathamuudan wathamuud aladiina jaabu sakra bilwaadi jaabu marka waxay ka keeneen waa wax yaro lasoo gooyo waa qof walba maro yaroo go-ah oo lasoo gooyo wataa marka maqaana haddaan ku sheegna ma aha waxa waaya sheikh wuxuu ku fasiraa mara suufa oo makhduuda laakiin waxa waaya meel kale waxay kusii sheegaysaa inay waxay wateen qaarkood ay maryo aysan ahayne maqaaro ay qaarkood wateen ay ka caddeedba waaya tamacana macnaheedu waxaa waaye tagayara waa doorsoma ra-aytu kawmayni oo bifatxilkaafi la yidhaahdo iyo walamihaa waxaa waaye subratayni laba cantoobood laba maaragtay kuus oo is ag yaalin waayo ama goob kaanahu mudha mudhabatan allah naga cafiyo waxaana idhi yatahalalu kaanahu mudhabatan waxaa waaye mid qaaday oo macnaha inay ka tagtay xumaantii ayuu sheikha ka dhigay aniga mudhanatu aan ku fasiray allah naga cafiyo ishaydaa qabo weysa mudhanatu aan u akhriyay وqاaل اqاdiciyaad wuxuu ku fasiray lafdigaas oo وصaxafahu ou qaarkood yihi waa taصxiif oo bacdهm faqaala wuxuu yihi mudhanatn qaliyaad ayaan ka helay markaa saakaasamasaan xoogaa dhila keenay mudhanatun kelmadaan u aqeynay waa isagoo wejiga subag loo mariyay bdaalin muhmilatin walamin haayatin wabinuunatin wakadalika labadahu alxumaydiy imaam alxumaydi oo tilmiidka ahay wuxuu ku wariyey tilmiidka anas ibn maligna isaga sidaasou ku shaqlay waصaxiixu almashhuuru huwa alأwalu oo la yidhaha mudhabatn wlmuraada bihi cala lwajhayni labada kelmo waxaa laga wadaa asifaau inuu wejiga nabiga kiisaa ou iftiinayey iyo wastanaara inuu birbiraayay calaa kulli xaal nabiga calay slat slam dadkii waxau u dalbay waa kii laga aqbalay dadkiina waa u keeneenoo meeshiyaa dadkii dharna lagu siiyey dhaqaalena lagu siiyey dadkii dhaqaalena lagu siiyey dharna lagu siiyey alxadiidu thaani xadiidkii labaad mar weyn waayo kii la wariyey can cabdillaahi bn mascuud ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alay slam nabiga ilaahay qaala wuxuu yidhi laysa ma aysan ahaanin min nafsin nafu ma aysan ahaanin oo tuqtalu la dilo dulman naf dulmi loo dila ma jirto ilaa haddii la helo kaana waxaa ahaanayo calaa ibni aadami alawali ina aadankii ugu horreeyey kiflun nasiib ayaa u ahaanayo min damihaa naftaan dulmiga lagu dilay bini aadan ilmihiisi kii ugu horreeyey oo wax dila nasiibow ku yeelaha oo dembigaas qaybow ku yeelaha liannahu kaana waxau ahay awalu man sanna alqatla in wax la dilo kii jideeye u ahay ninkii wax jideeyey dembiga qof kastee beriga wax dilo sidii oo ku dembiga uga qaada marka maxay kutusaysaa qof kasta xumaantou bilaabay nasiibkaas ku qaadaha nasiibkaas ayuu ku qaadaha kii wanaag muslimiinta u bilaabana sidii u ku qaadaha kii muslimiinta wanaag u bilaabana sidii ku qaadaha laakiin wanaagga inaad ku qayaastid adiga waxaad jeceshaha ama kooxda adiga aada abtirsatid waxay jeceshaha waa laga fiican yahay waa inaad diinta islaamka adiga aada wax ku miisaantaa shareecada islaamka ay ku miisaantaa miisaankaada ou ahaadaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga laakiin adiga jamaacaad ka tirsan tahay ama saad adiga wax u aragtid ama koox idinka dhanahoo maaragtay barnaamij samaysateen inaad muslimiinta adiladooda iyo nusuustoodii aada miisaankaadi saartid maxaa marka ra'yiga diinta ku dartay hadda dhibaatada dhan muslimiinta haysato oo ay ka heshiila yihiin diintiyaa ra'yi lagu daray dhib kale ma muslimiinta maanta ma haysato qofkii aad tidhahda maanta nabi maxamed ma la karaamayha mase la karaamayma ma kugu inkari karo qofka aad tidhahda nabi maxamed ma lagu gabyi karaa mase lagu gabyi ma karo ma kugu inkari karo hortiisa nabiga laga gabya maxaa la isku haystaa maanta marka waxaa waay dadkaan maxay isku caacayo haaya maanta waxyaabaha nabi maxamed sayid ma la dhihi karaa masalan ma dhihi kara lagu leeyahay nabi maxamed afkiisa ma ka timid asagu sayidnimo ma qiray waa qiray ummadi kale ma ku sheegtay weliba waa ku sheegeen wamaca daalika asagana kayrkiisa ummad ma ku sheegay waa ku sheegay waxaa marka maanta la isku diidaya maxay tahay waa kooxda dhahaysa aniga ma raban leh hadal kale maama soo geli karo koox aniga aanad rabin aa warkaan dhaho weyso marka koox len weeraro haya marka markaasa waxaa laga yaabaa inad nusuusta aad u weerartid marka shareecada islaamka aad diinta islaamka meelaha qaarkood loo khatar loogu galo marka allahna toosiyo wallahu subxana wa tacala aclam